bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku haastaysan tahay labaiyo labaatanka bisha januari sanadka ah labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahana duqii magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa aqbalay xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kadib shir jaraa'id uu magaalada muqdisho shalay gelinkii dambe ugu qabtay warbaahinta xilli uu ka hadlayay dhacdooyinka iyo qaabkii ay u dhaceen taabid ayaa ka sheekeeyey qaabkii uu kusoo bilowday khilaafka ka dhashay in xilka laga qaado ee u dhexeeya asiga iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa uuna sheegay in ay ugu horreeyaan laba arrimood oo kale ahaa maqaamka magaalada muqdisho iyo matalaadda ay yeelanayso iyo sidoo kale amni darrada kusoo kordhaysay muddooyinkii dambe magaalada oo uu sheegay in ay ahaayeen waxyaabihii ugu horreeyey ee xilka asiga looga qaaday waxa uuna tilmaamay in uu aqbalay xilka qaadistaasi lana shaqay doono guddoomiyaha magacaaban taabid cabdi maxamed ayaa dhinaca kale ka dalbaday madaxda dowladda soomaaliya in ciidamada lagu gudaamay xarunta afisha kuwerno ama dowladda hoose laga qaado si howlihii shaqeey halkaasi ugu sii socdaan asigoo tilmaamay inuu magacaabi doono guddi xilwareejin ah oo uu xilka si uu ugu wareejiyo guddoomiyaha magacaaban ee gobolka banaadir khilaafka siyaasiga ahaa ee baryahan taagnaa waxaa sababay labadan arrimood ee soo socota o xasiloonida iyo nabadgel xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka banaadir waa mid si guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonnimo iyada oo la ilaalinayo sarraynta sharciga labo shirkii wadatashiga nabadaynta iyo horumarinta gobolka banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigayay aragtida muqdishaawiga ee ku aadan adeega aasaasiga horumarinta dhaqaalaha amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horrayso matalaadda dastuuriga ah ee saddexda milyan ka maqan shacabka ka badan saddexda milyan ee gobolka banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo soomaalinimo sidaa daraaddeed waxaan shacabka gobolka banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in amniga muqdisho khalkhalgala xasiloonida iyo nabadkooda noolaashaha ayaa ah ayaa ah ayaa ah wax ka ayaa wax kasta nooga muhiimsan magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan oo oo ad adag si tan maanta taagan nooga gudbana waxaa nala gudboon dulqaad iyo dhabar adayg in gobolka banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo waxaan ka doortay inaan xilka wareejiyo islamarkaana u hambaliyeeyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee magacaaban si taasi u dhacdo dhibaato kalena aanay u iman waa in si deg deg ah aqalka dawladda hoose ee xamar xayiraadda looga qaado haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xilwareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas taabid cabdi maxamed guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho ayaa aroornimadii hore ee maalintii shalay xilkaasi laga qaaday kadib markii isku dhacyo muddo ah ay soo jiitamayeen asiga iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ku kala aragtidu wanaa shirka uu qabanqaabinayay inuu siddeed iyo labaatanka bishani ka dhaca magaalada muqdisho ee ku aadanaa in looga hadla maqaamka caasimadda iyo sidoo kale waxyaabo kale oo hore isugu qabteen oo dhinaca siyaasadda ah taabid cabdi maxamed ayaa ahaa shaqsi hanti qulubta bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxauna ahaa shaqsi ka shaqeeyey in badan sidii uu u garab qabo lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho waddanka masarna waxaa la sheegayaa in ku dhowaad toban dhalinyaro soomaali ah lagu xirxiray waddankaasi kadib markii sida la sheegay ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen dadkan oo lagu eedeynayo inay ahaayeen kuwa si sharci darraha ku jooga gudaha dalkaasi qaar ka mid a jaariyadda soomaaliyeed oo warbaahinta la hadashay waxa ay sheegeen in haatan baaritaano uu soconaya lana hubi doono dadka kuwaasi oo ku jiro goobo ay ciidamada si gaar ah u geeyeen dadka la qaqabtay oo dhallinyaro u badan ayaa la tilmaamay inay ahaayeen intooda badan dad halkaasi gaaray xilli hore waxaana qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka masar ay sheegeen in dadkan xilli ay ka hadlayeen howlgallo lagu soo qaqabtay ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha waddankaasi ku yaala waxaana la tilmaamay dadka la qaqabtay inay isugu jiraan arday iyo sidoo kale dad qaxooti ah tirada dadka la xirxiray waxay gaaraysaa afar iyo toban qofood oo iskugu jiro qaxooti iyo arday soomaaliyeed oo dhammaantood ah wiilal dadka la xirxiray waxaa xirxiray ciidamada amniga masar oo howlgala ka sameeyey xalay xaafadda cashir ee degmada nasr city ee soomaaliga ku badan tahay dadkan soomaalida calanka qabtay waxaa lagu xiray saldhigga booliska ah booliska ee degmada nasr city soomaalida u taqaano qism al awal waxaa la marsiiyaa dadka inta badan laba borses oo loo kala qaado dadka qaxootiga ku ah sharciyeysan wadankan oo uusan dambi ka gelin wadankan in lasoo daayo iyo dadka ardayda ku ah wadankan oo haysto kaararka waxbarashada ayagana in lasoo daayo waxaa jiro dadka kale oo aan qaxootigii ardayda toona ku ahayn wadankaana way tarxiilaan inta badan waxay ku celiyaan wadamadooda masar waxay ka mid tahay wadamada qaaradda afrika ee ay joogaan dadka ugu badan ee soomaalida ah ayagoo qaarkood ay halkaa wax ka bartaan halka kuwo kale ay halkaasi u tagaan inay kaga sii gudbaan qaybo kale oo ka tirsan wadamada yurub si ay kaga tahriibaan dalka masar halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu sheegay in ay dileen saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cabdulaahi oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi baay ay ku dileen horjoogyaal ka tirsan kooxda al-shabaab kadib markii ciidanka ah ay weerareen goobaha ay ku sugnaayeen kooxdaasi sida hadalka uu dhigay ciidamada nabad sugidda ciidamada koonfur galbeed ciidamada nabad sugiddana saa aad iyo aad ugu qayb qaadatay gobolka iyo howlgelinta oo idil dhintaayaasha soo socdo waxay ku weerareen goobtii ay fariisimo kow ahaa ay ku haliisteen shan iyo toban maxabiis ay leeayeen ninkii warqoryaa laga rabaa buleetooyinkii ku jirayeen iyo calankiiba waa laga soo fufay shan qofna waa lagu dilay meesha oo guldamiiradii meesha jooga ah iyo taliyihii xabsiga haystay saddex qofna waa laga soo qabteen laba mootoy ay dadka ku baawrta ku bursan jireen ku dhibaateynayeenna waa laga soo wado oo cusub marka alxamdulilah marka aad iyo aad ay ciidamadan mas-uulidda qaybtan aad iyo aaday kulley howlgalkaas ugu guulaysteen haddana waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho meel alla meeshay joogaan inaan ku weerarno hadduu ilaahay ninkii u qaabilsanaa qaybta buuxburid buuree ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa qaybtii howlgallada sirdoonka ninkaa ka mid ahaa oo mootooyinka waday labada qof oo mootooyinka wadataa ka mid ahaa saddexda qof ku dhimatay waa saddexdaas qof meesha dadkii kalena kulley waa u dhaawacmeen saddex qofna nololaa loogu soo qabtay oo ahaa dadkii qaaday cashuurta marka baxdoodina saddex qof ayse meesha ku baxday dadkii cashuurta saddexda qof qaadaysa boolooyinkii gacanta ku hayeen bardiga lagu qabtay way isdhiireen saddexda qofna hadda waxay ku sugan yihiin xabsiga magaalada baydhaba ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya gobolka sanaag ayaa waxay ku waramayaan in laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen deegaan hoos yimaada degmada cilaf weyn ee ka tirsan gobolkaasi sanaa kaas oo lagu magacaabo daraweyne waxaana la tilmaamay in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac loogu dhaliya dagaalka maleeshiya beereedka u dhexeeya qaar ka mid a waxgaradka kasoo jeeda halkaasi ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka haatan halkaa kasoo cusboonaaday iyagoo wararka qaarna ay sheegayaan in tani ay dhibaato ku tahay bulshada ku dhaqan deegaanka lagu dul dagaalamayo waxaana dadka qaar oo warbaahinta la hadlay sheegeen inay haatan lasoo diristay cabsi ku aadan waxyeelo kasoo gaarta diriirta labada dhinac u dhexaysa taasi oo salka ku haysa aanooyin qabiil warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiin akrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo